الحمد لله على فضله وإحسانه خلق هذه الحياة بما فيها من خير وشر وخلق هذا الإنسان وخلق هذا الإنسان بصره بمخ وبصره بمخاطرها وخيرها وشرها إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه وجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق كل شيء فقدره تقديرا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أنكم لم تخلقوا عبثا ولم تتركوا في هذه الحياة سدى لقد خلق الله هذا الإنسان في الأرض وجعله يعيش هذه الحياة ويجتاز مخاضرها خير وخيرها وشرها وبين له طريق الخير وطريق الشر ومكنه من أسباب النجاة وأمره بالأخذ بها واسترعاه على نفسه وأتمنه عليها وبين له نزعاتها الجامحة وشهواتها المهلكة ليأخذ بزمامها ويحبسها عن غيها إن النفس لأمارة بسوء إلا ما رحم ربي بارك الله فيكم mowduuceennu wuxuu ku saabsanaan doonaa bal inaynu inagu xisaabtanno oo qof waliba naftiisa uu xisaabiyo waayo qof kastoo muslima waxaa waajib ku ah inuu ogaado xikmadda alle u abuuray subxaanahu wa tacaala dee rabbi intuu iska kaa abuuray kuma odhanin siaad doonto u dhaqan oo waxaad doontana samee sidaad doontana yee rabbi wuxuu idhi bini aadamka waxaanu ka abuuray in yaroo biyo ah dabadeeto waxaanu ka dhignay mid wax maqlaya oo wax arkaya markaa wuxuu kala dooranayaa dariiqa toosan oo wuxuu noqonayaa mid alle ugu mahad celiya subxaanah wa tacaala nicmadiisa iyo mid leexda oo kufriya oo dariiqa ka baydha waxaad ogaana waxaynu ogaanaynaa naftan allayna geliyey subxaanahu wa tacaala waa mid aada u dhibaato badan ina nafsa la ammaaratun bisuu ilaa maa raxima rabbi allah oo kaa ilaaliya mooyaane naftu had iyo jalaale waa waxaa dadka amra amba fara amba jeclaysiiya sharka iyo xumaanta rabbi wuxuu ina faray subxaana wa tacaala dabadeeto naftii amba nafihii inaynu ilaalinno oo aynu ka ilaalinno waxyaabahay ku halaagsamayso waxyaabahay ku halaagsamayso inaynu ka ilaalinno xataa adiga waa innaga waxaa layna amray inaynaan nafta dilin walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima allah wuxuu leeyahay lafihiinna ha dilina allah baa subxaana wa tacaala idinka idiin naxariis badan xataa naftaada adiga waxa kaaga naxariis badan allah subxaana wa tacaala ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نسليه نارا وكذا وكان ذلك على الله يصيرا الله wuxuu leeyahy qofka naftiisa dila ee u dila dulmi iyo xadgudub naar baanu gelin doonaa buu alla yidhi subxaana naar baanu gelin doonaa allahina ku ciqaabo oo naar ku gelayaana waa wax alla u fudud weeye subxaana marka nafta ilaali xumaantana ka ilaali wixii wax dhibayana ka ilaali waayo qofka mu'minka ah waxaa la amray inuu naftiisa ilaaliyo ka ilaaliyo wixii khatar gelinaya ee aan maslaxadii ugu jirin waxaa waajib kugu ah inaad naftaada ka fogayso wax kasta oo sabab ugu noqonaya inay halaagsanto amba ay ku socoto si toosa nafta uma dili karo qofku sharcan uma bannaano toos mubaashara wa qatli mubaashara sidoo kale nafta ma siin karo waxyaabo dhexal siin kara inay naftu halaagsanto oo sabab ugu noqon karaa cudurrada iyo wixii la mida masalan sigaarka oo kale iyo muskiraadka xabaanka in lagu sifraamayo mukhadiraadka sunta noocyadeeda oo dhan oo nafta waxyeelayaa sharcigu waa u xarimay kadaalika nafta waxaa lagu faray inaad ka ilaaliso waxyaabaha kale ee ilaahay xarimay sida shahawaadka aan xalaasha adiga ku ahayn markaa waayo cidhib xun baad ka dhexlaysaa iyo xisaabaadu ah waman yatacadda xuduud allaahi faqad dalama nafsa qofku hadduu xuduudda ilaahay wuxuu alla diiday in laga tallaabo hadduu jiidho qofkaasi waa qof naftiisa dulmiyey buu alla leeyahy subxaana wa tacaala waayo nafta adduunyada intay joogto ka ilaali laba waxyaaboodba wax iyada dilaya amba toos adigu aada u dishid ambaba waxay ku mudanayso cudurra iyo wax la mida aad siisidood la timaadida waa xaaraam weeye sidoo kale aakhirada waxay cadaab ku mudanaysana waa inaad ka ilaaliso laba shayba naftu waa ammaan aakhiradana waxay cadaab ku mudanayso nafta waa inaad ka ilaaliso waxaa waajib kugu ah nafta inaad khayr ka farto inaad sharka ka ilaaliso inaad khayrka samayso inaad sharka ka tagto si aad u badbaado أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تحقلون الله حلية ذلك موحد فرس وناقة إذكو إلهي كتاب كيسي أخريتين وكتك إسان بإذن عقل لحي بركة الله ربي وحده سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة تضرب نفتينا إيه كينا بوحك إلى لسان نار naartaasoo shidaalka ay cuntaa amba waxa lagu shidaaba uu yahay dadka iyo dhagxaanka shidaalka lama qaadan mayso waa dad iyo dhagxaanu ayb markaa qofku waa inaanu naftiisa halaagu bandhigin waa in naftaada ka ilaalisaa muxaramaadka waa inaad la timaadaa ilaahay daacadiisa subxaanahu wa tacaala wax walbana naftaada ugu horaysa naftaada oo inaad ilaaliso xumaanta aad ka ilaaliso si ay u badbaado adduunyada iyo aakhirada ayib haddii se nafta heega aad u sii dayso oo meeshay doonaysaba aad kula mart ay kula marto waad halaagsamaysaa waad halaagsamaysaa allah subxaanahu wa tacaala waxa uu sheegay qur-aankiisa ku sheegay caaqibada wanaa cilibta wanaagsan iyo nimcada aakhiro labadaba waxaa lagu helayaa qofku hadduu naftiisa ilaaliyo oo naftiisu ay noqoto mid khayrka u samaysa sharkana ka fogaato fa amaa man daqaa wa aahara alxayaata addunya fa ina aljaxiima hiya alma'wa qofka qooqa ee kibre ee xadgudba adduunyada ka doorta aakhirada ee aakhiradii ilooba jaxiima ayaa xeradiisa ah wa amaa man khaafa maqaama rabbi laakiin qofku hadduu ka boqo rabbi horjoogsigiisa inaad alle hortegi doonto haddaad rumaysan tahay biri markaad dhimato xaratuf inaad alle hortegi doonto subxaanahu wa tacaala wanaha nafsa can ilhawa naftiisana ka joojiya waxaan ay jeceshahay ee xun ka dabra fa ina aljannata hiya almawa naftiisa ayuunba hoygiisu isaguna wuxuu noqonayaa janno ayuu degayaa buu alla yidhi subxaanahu wa tacaala marka qofku hadduu naftiisa xakamayn kari waayo oo ilaalin kari waayo waa qof aan lahayn go-aan go-aan qof aan lahayn alxaazim waxaa la yidhaha qofka go-aankale amba ninka ragga ihi waa qofka naftiisa xisaabiya naf yahay maxaad samaynaysaa war waxaanaad samaynaysaa ee maxaad ka helaysaa bidbasaada haddaynu tusaale u soo qaadanno qofka baayac mushtariga ah salaada hore markuu kallahayo subax amba sada dhexe habeenkiiba markuu soconayo uma socdo inuu khasaaro wuxuu doonayaa inuu faa'iide ayuu doonayaa naftaaduna waa noocaasoo kala wey subax walba waxaad iibinaysaa waa naftaada kullu linsaani yaqdu fabaayicu nafsahu famuctiquhaa aw muubiquhaa baa rasuulku yidhi sal sl qof waliba wuxuu subixii la kallahayaa naftiisa naftaadii baad xaraashaysaa marka laba midkood baad noqonaysaa dee inaad halaagto oy naftaadii halkaa ku guuldaraysato naftuna waa adiga la sheegaya awle iyo inaad xoraysood cadaabka ka horayso waagii barya ma khasbanid dembiga ilaahay subxaana wa tacaala kuguma jujuubo cidi adiga maaragtay kuguma ijbaarto oo cid kugu khasbisaa kale ma jirto waa naftaada naftana haddaanad ka adkayn allah subxaana wa tacaala waajibba kuma saareenba marka nafta waa inaynu ka adkaano wixii wanaagaana waynu samayno aquulu hada qawla waastaqfiru allah lii walakum inahu الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها الله سبحانه وتعالى آيات القرآن كوحكها هذليا قفك بني آدم كنفتا كترتا إنو أبوري إياد أو توصن وآن قلدنين وآن حمال الله إمانيه ربي أبوري مركو إلهي أبوري سبحانه وتعالى هل كاك يمتا جني wuxuu u cadeeyey dariiqa xaqa iyo ka baadilka ah dabadeeta wuxuu faray qofka ilaahay naftaa geliyey naftanna inuu ilaaliyo oo wanaaggeeda ka shaqeeyo ka ilaaliyo akhlaaq xumada kana dahiro si aad u liibaanto maragta nebiga sal allahu a faalhamaha fujuuraha wa taqwaaha waxaa laga wariyey rasuulku sal slam inuu alla weydiisan jiray allaahuma aati nafsi taqwaaha wa zakiha أنت خير من سكاها أنت وليها ومولاها إلهي ونفتين وحسيس الله كعفسي إلهي وظهر عد ظهر تأدقى أبو خير بدن أدقى وليين أه يقر كارهين نبي الرسول صلى الله عليه وسلم حديث كان هو صحيح وأو كنت عيسن وأو كنت عيسن مركا بارك الله فيكم وإن وحي وناكسن أي مصلحة إنه وجرت أين بلالنا waxaa maanta ina haya ee abaar leh ilan abaartii miyiga way soo dhaaftay oo magaalay maraysa abaartii miyigu magaalay maraysa xoola ma dhoofinno wax kaloo ummadani haysataa ma jiraan adduunyaduna had iyo jeeraale sicir bararka laguu sheegaya macaasida bini aadamku ay la yimaadaanna wuu ka dhashaa dee waxa kaluu ka dhashaa dhaqaalaha marka laga hadlayo qofku de waa inuu ambadar waa inuu waxna dhoofiyaa waxna la soo dhigaa alsaadiraat waalwaaridaat inagu dee cawsna maynaan dhoofin jirin dhagaxna maynaan dhoofin jirine xoolaha nool baa la dhoofin jiray xoolihii noolaana de wataa tii alla dhacday subxaana wa tacaala oo dadkii iyo xoolihii haystayba isla dumeen isla soconaya soolarka laga qaylinaya iyo waxbaa qaaligaroobayda la akhriyayana marnaba ha u feedhan oo ha u fadhiy ilaa xooluhu sideed arki jirta ay u dhoofaan ay halkaa ka baxaan doolar fara badan inaad hesho ha u fadhiy doolar jabayaana ma jiro in laysku akhrisayaga maha haddaad meherada xidha iyo haddaad dukaanka raficiso iyo haddaad bacbacday wax allow wax ku soo gelayaa ma jiro qayladu waxba ma keento rabshaduna waxba ma keenaan waxbaa dhacaye waa inaynu alla barino weeye subxaana wa tacaala ilaahay un inaynu weydiisanno dhibaatadan inuu inaga saaro dhibaatadan inuu inaga saaro inta aynu inagu kasbannana iska dayn kari mayno oo waxyaabaha ina duminaya qaadkanaaba ka midaba ila baalku irsi buu noqday beriga hore wuu iska soo geli jiray birtaasaa lagala qaadan jiray wuu iska socon jiray saasuu iska ahaa laakiin isaga laftigiisii marka doolar lagu raadiyey adiguna aadeen weydo wadda wakaysa runta haddaan laysu sheegin wax ka xun baa laysu sheegaa waa been ilaa xoolaheedu dhoofaan wax alla doolar jabaya iyo diinaar jabaya iyo dirham jabaya midna ma jiro buuqa mushkiladaa ayna haysatay abaarta leh ee qiimo bararka leh inaynu mushkilad kale ku sii darsanno oo qaylo iyo buuq iyo naxli iyo aflagaado iyo cay iyo is-eedayn aan macno lahayn wax wanaagsan maaha wax wanaagsan maaha waxyaabaha ilaahay lagaga sii fogaado waxbaa dhacay waxa dhacayna ilaahay baa naga kor qaadi kara subxaana wa tacaala waa inaynu allah u barino wey allah waa inaynu barino xal kale ma laha haddaad tidhaahdo allah cid aan ahayn baa wax barayaayo si kale waxba xallili kari maysa wax alla waxaad xallili kartaa ma jirto alla waxaad xallili kartaa ma jirto ilaahay unbaa dhibaatada inaga qaadi kara rabbi waxaynu weydiisanaynaa inuu dhibaatada inaga qaado dhowr qof baa inaga codsaday caruur nin il keliya lahaa shii ku lahay xanuunayso qaar aan ubadhayn qaar sidoo u xanuunsanaya dhibaatada u wada jirtaa kuwa gaar inooga codsaday iyo guud ahaanba ummadda waxaynu alle u weydiinaynaa qof walba dhibaatada haysata inuu ilaahay ka kor qaado ilaahay qof kastoo muslima dhibaatada haysata allah ka kor qaado allah waxaynu weydiisanaynaa subxaana wa tacaala roob dhaqsaa oo degdega oo dalag wax dila iyo duufaan wax qaadan midnaba aan lahayn allahuma asqinaa qaysan muqiisan hanii'an marii'an caaman saxan dabaqan caajilan kayra raahid نافعا غير الضار اللهم إن بالعباد والبلاد من الجهد والضنك ما لا نشكو إلا إليك اللهم أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث والرحمة waynagu jiro waxaan keliyaynu kaga baxaynaa oo in rad bayno wax kasta asbaab kaste wakhtigii wuu joogaa waxba keeni waa amba seyrmaweydaan ku jiraadhe amba dilaac baan ku jiraadhe cawlna laga yaabay inaad waxba helin haddaan rabbi inoo keenin ayaa dhowaytaa nin dadkii hore xataa soomaalidii hore markay wax sheegsheegi jireen xataa waxay sheegsheegi jireen bay xaaladdu dhaaftay wixii oo dhan oo jira ayaa tif rooga ima helin markaasuu yidhi waa dirir caddo shan iyo tobnaadkii buu la fadhiistay buu yidhi ma og tahay waa dirir caddo oo haye maxaa odhan jirteen waa bash nag samaduba way sii casaatay hadda samaduba way ka sii dartay marka allah inaynu barino mooyaane wax kaloo yaallaan ma jirto rabbi uunaynu barin oo birina salaada istisqaagee la tukanayo ha la tukado qalbigana ha la hagaajiyo qalbigana ha la hagaajiyo allana ha la baryo maaragtay ilaah waynu noqono subxaana wa tacaala wax kaleyna ma haystaan in inagu bayshaysana innaga un weeye ummadda wax kale ma hayaan waa iyadoo ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث والرحمة اللهم أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث والرحمة اللهم أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث والرحمة اللهم اسقنا غيثا مقيثا هنيئا مريئا عاما صحا طبقا عاجلا غير الرائف نافعا غير الضار اللهم إن بالعباد والبلاد من الجهد والضنك ما لا نشكو إلا إليك وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وأقم الصلاة Thank you.